weerarkii shalay ka dhacay magaalada muqdisho waxa uu ahaa mid gilgilay ammaanka magaalada waxaana uu xanuunka ugu badan uu ka soo gaaray bahda hay-adaha garsoorka dowladda federaalk soomaaliya iyo ehelada ciidamadii ilaalada ka ahaa xarunta oo badankood ku dhintay weerarka xarunta weerarka lagu qaaday ayaa waxaa ku yaala xafiisyada guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha maxkamadda gobolka guddoomiyaha maxkamadda ciidamada kanxeerlaaliyaha guud iyo dhammaan xafiisyada kala duwan ee hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda dadka weerarka ku dhintay waxaa ku jiray allaha u naxariistee brofeor maxamed maxamuud afrax iyo cabdikariin xuseen goorad oo ah laba qareen oo caanka ah magaalada muqdisho weriye maxamed xasan xabeeb oo horey uga tirsanaa raadiyaha dowladda laakiin ahaa afhayeenka maxkamadda sare waxaa kaloo ku dhintay dad shacaba oo halkaa u joogay dacwado kala duwan iyo arrimo kaga xiraa xafiisyada cadaaladda waxaa weerarka ka badbaaday qaar ka mid ah madaxdii sarsare ee cadaaladda oo qaarkood markii uu weerarka dhammaaday dhismaha laga soo saaray cabdulaahi cali geedi oo ah taliyaha ciidamada amniga ee maxkamadda ayaa shalay intii uu socday weerarka uga warramay v o eda sida ay wax u dhaceen nin baa suu socday markuu ilbaabkii halla baaranayo gacnahu kor u taagay mar al markuu asagii isqarxiyeyna koox kale oo qoryahoodii wasadaba jeexyadoodii ayaa waxay ka soo baxeen dhanka gobolka say u ordayeen waa meesha baasay ku galeen inkoo rasaastooda riday sagaalay ahaayeen dharkoodana dhar tuuta ay wateen kan dowladda ay wateen saasay gudaha ku galeen rasaasay dadka ku laayeen markay gudaha galeen dadkay soo togteen gadaal dambena markii cabbaar rasaastu ay socoteen waxaa isqarxiyey ninkii rasaastu ay ka dhammaatay ayay ka mid ah oo dusha saaran qaraxyada gudaha ka dhacay waa mid gadaal ka dhacay iyo mid keenta ka dhacay ciidankii iridda joogay oo waardiyaha ahaa waa ciidanka ku dhammaaday meesha oo aad iyo aad wax dhintay wax dhaawac ah ayankii gudaha markay galeen ciidamada booliiskii iyo waxa isugu yimid ciidamadii gobolka meesha dhammaan la xiray dagaalku niman ayaka ah markii rasaastu ka dhamaatana waa isqarxinayaan in ka badan laba iyo labaatan qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarkaasi tobaneeyo kalena ay ku dhaawacmeen doctor cabduqaadir cabdiraxmaan aadan oo ah madaxa gurmadka ambalaasyada ee magaalada muqdisho ayaa v o eda uga warramay mashaqada meesha ka dhacday isagoo sheegay in caqabado ay kala kulmeen howlihii gurmadka waxaynu ka soo qaadnay dad dhaawac ah oo gaaraya sideed iyo toban qof iyo laba iyo labaatan qof oo dhimasho ah dadkan dhintay horta intooda badan ayakoo dhintay ayaan kasoo qaadnay goobtii qaarna waxay waxay ku dhinteen markii la keenay cusbitaalada ayay ku dhinteen laakiin dadka waxaa kaleeto waxaan isleeyahay sahlay inay dhintaan dadkii yani ahaay wadooyinka taagnaay ama ahaay baabuurtii khaaska loolahaay oo bielkaada wadooyinkii ciriiri ka dhigay iyo askartii booliiska u tababareen baabuurka ambalaasta inay usii daayaan dadka dhaawacan inay soo qaadaan waxaa weeye nimanka booliiska wadooyinka taagan ama dadkii ciidamadii meesha isku gadaamay waxay ogolaan kari waayeen meesha in loo gudbo oo dadka dhaawaca laga soo qaado waxaa jira dad telefoona soo dirsaday oo dhaawacana soo gaara soo gurmada ayagoo oranaya ku dhinta meesha ma aha dhaliisha doctor cabduqaadir oo keliya ee la xidhiirta sidii ambalaasyada halkaasi ay ku gaari lahaayeen waxaa jira dad kale oo qaba in gurmadka ciidamada dowladda ay ku tageen xarunta uu weerarka ka dhacay inuu kasoo dib dhacay wakhtigii ay ahayd inuu halkaa ku gaaro laakiin wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka cabdikariin xuseen guuleed ayaa beeniyey markaas sida loo sheegayo ma aha falka markii uu bilowday iyo markay ciidamada howl galeen isla xilligii ayay ahayd muddo laba saac iyo wax u dhowna ma qaadan isla markiiba meesha controlkeeda iyo gacan ku-heynteeda markiiba waa lasoo celiyey marka wararkaasi warar iska rumors oo kuturkuteen ay isaga badan yihiin falka markuu dhacay iyo marka howlgalka bilowday meesha gacanta lagu soo celiyey farqi weyn uma dhexeey kooxda al-shabaab ayaa fariin ay soo dhigeen barta twitterka ku sheegtay mas-uuliyadda weerarka iyagoo sheegay in shan ka mid ah kooxda ay ku dhinteen howlgalkaasi waxay sheegeen in weerarka ay qaadeen uu xambaarsanaa fariin ah inaanay jirin meel ay ku badbaadayaan waxay ugu yeereen dad diinta ka baxay weerarka kadib ayaa xalay waxaa kulan deg dega oo ay ammaanka uga hadlayeen ku yeeshay magaalada muqdisho madaxda ugu sarreysa dowladda iyo taliyayaasha ciidamada markii uu kulankaasi oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho dhammaaday ayaa waxaa warbaahinta qaranka shacabka kala hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo u tacsiyeeyey dadkii dhintay
intii dhimatay allah u naxariiso wayna dhaaftay laakiin maalin walba xanuunkan oo kale wuu soo gaarayaa war waa cadow aan wada leennahay war waa cadow aan qofna reebayn dadku meel ha uga soo wada jeestaan inay dhibaatadan dadku geystaan maalin walbay u taagnaayeen waxaan rabaa dadka soomaaliyed u sheega maalin walba oo dhalataahi waa la hor taagan yahaye maalin walba intaasoo kale ay samayn lahay maalin dhaweeto culamaa udiinkii waad garanaysaan meel kasta ay joogaan ama puntland ha ku dilaan ama muxuu aha xamar haku isku dayeen inay ku dilaan waad garanaysaan culamaa udiinka waaweyn oo ay qaarna dileen qaarna isku dayeen inay war nimankaani cid ay dhaafayaan ma laha madaxweynaha oo hadalladiisu ay ka kulkululaayeen sidii hore looga bartay ayaa waxaa kaloo uu sheegay in dagaalka lagula jiro al-shabaab uu galay weji cusub shacabkana ka codsaday in dowladda dagaalkaasi garab lagu siiyo dagaalkoodaasi muddo wuu soo socday weji kale uu maanta yeeshay dadka soomaaliyeed wejigaas cusub ee dagaalka waa inay u diyaar garoobaan dhowaan waxaad arki doontaan dadaallo badan oo dawladdu ay ka gelisay magaalada muqdisho oo nimankaa lagula dagaalamayo dawladda iyo ciidankeeduna waxay garab ka sugayaan waa dadka soomaaliyeed dawladda waxaa ka go-an xoog iyo xoolo iyo caqli waxay leedahay iyo wixii kaalmo soomaaliyeed iyo kaalmo caalamiba ay heli karto inay nimankaa kula dagaalanto dadka soomaaliyeedow dagaalka nimankaan lala gelayaa ayaan loo kala harin colaadda shabaab iyo gumaadka shacbigeenna ay ku hayaan waa nagu dheeraatee yaynaan u kala harin dagaalkooda waxa iyo nooca dagaalkaa ee aada maanta aragteen wuxuu calaamo u yahay shabaab inay jabeen inay guuldaraysteen inay waayeen kalsoonida shacabka soomaaliyeed inaan dedejinno guuldarradooda inaan dedejinno guusheenna haddii alla yidhaahdo waxaa naga xigto hadba sida aan isu kaashano waa nagu raagtay aan loo kala harinay joogtaa dadka soomaaliyeedow dhibaatada aan ku jirnaahi waan soo koobi karnaa waana soo gaabi karnaa waana soo afjari karnaa waxay nooga xihan tahay inaan wada dagaalanno qof ku badbaadaysa inuu aamusan yahay ma jirto qof ku badbaadaysa inuu cabsaday oo meel ku cararay ma jirto cid la dhaafaya ma laha weerarkan waxaa cambaariyey guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo dibadda waxaa kaloo si kulul u cambaaraysay qaramada midoobay war ka soo baxay xafiiska qaramada midoobey ee magaalada muqdisho oo uu ku saxiixnaay ergeyga gaarka ee qaramada midoobey ee soomaaliya agustiin muhiga ayaa lagu sheegay in beesha caalamku ay garab taagan tahay dowladda soomaaliya waxaana lagu cambaariyey weerarkaasi ka dhacay magaalada muqdisho inkastoo magaalada muqdisho ay ka soo hagaagayso sidii ay ahayd laba sannadood ka hor haddana weerarkii shalay ka dhacay xarunta maxkamadda gobolka banaadir iyo mid kale oo lagu qaaday gaari ay muwaadiniin u dhashay dalka turkiga saaraayeen meel ku dhow ayrboorka muqdisho waxay astaan u yihiin heerka ay gaarsiisan tahay khatarta argagixisada ay weli ku hayso shacabka shaqaalaha kala duwan ee dowladda iyo shaqaalaha ajnebiga ah ee gargaarka